bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadeyaal baraysa faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabna muunka door karoon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal go'aan dhinaga ammaanka ku saabsan oo laha ku saari magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo xaafado ku tirsan muqdisho howlgalka sameeya dagaalyaano ku tirsan al-shabaab oo la wareegay deegaan ku tirsan degmada hobyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo welwel ku muujiyay rabshadaha ku dareera koonfur afrika wasiir xamse oo sheegay in arrimo la yaabla kulakulmi wasaaradda dhallinyarada soomaaliya iyo wasiir khadiijo oon jawaabtii wasiirka isboortiska soomaaliya maamul goboleedka puntland oo ku hadlay khilaafka siyaasadeed oon dhexay baarlamaanka puntland akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona aaba shiineesa oo muddo ka dhow labaatan farsano wiil eriishii waysnay oo reedan heli bariisa fayle dhegaystayaal waliba bariisa arbaawo taariikhda miilaad degan waliba ee ka beegantaa tomiya afartan bili toddobaad sanadka lamaada kun labaatiin koobka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabna muunka door korona iyo haddana akdhawada dhugun sidaal warkii hiraabna moo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal amniga degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo laha ku saari ee go-aan go-aankaasay weliba markaas hasaaray laamaha ammaanka iyo maamulka degmada baydhabo kureed kulanyo kuwa ladan magaalada kulanka madi ha dhammaaday kureed weliba warbaahinta la hadlay cabdulqaadir xasan oo ee taliya ku-xigeenka ciidanka afar iyo tobanka oktoobar iyo faahfaahin kubiyey ujeedka kulankaasay waliabogilan ku hadalay
maanta waxaan kasoo qayb galnay shirka lagu qabanayo magaala madaxda gobolka shabeellada hoose ee marka waana shirkii sideedaad ee lagu qabanayo xarunta gobolka shabeellada hoose ee marka waxaana shirkaasi loo hadlaya amdarada ayaamahan ka jirtay nawaaxiga degmada marka iyo deegaanada wasimaada oo ayaamahan dambe kooxaha nabadiidka ay aad ugu soo bateen inay falal dadka ay u geystaan ay ku dhibaateeyaan marka hadda waxaan go-aan isla gaarnay in haddii kadib ciidamada ay ka horgalaan deegaanada hoos yimaada markaa sida degmada janaale iyo buufo inta udhexeysoo kale ee ayaamahan dambe ay miinooyin ay dhigaan iyo waddanaad udhexeysoo kale shalembood iyo markoo kale in halkaasina ay cadowga dhigaan miinooyin ay ku dhagraan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka shacabka marka hadda kadib waxaan go-aansanay oo maanta go-aanka aan ka soo saarnay in ciidamada ay si wada jir ay ugu howlgalaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada marka janaale shilembuud iyo amsombo si halkaasi aysan cadowga aysan ugu faa'idaysan aysan miinooyin aysan u gelinin aysan aysan wax dhibaata ugu soo gaarsiinin shacabka shacabka dadka shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadaba si waddadaas ay dadka u isticmaalaan xilli alla xilligay doonaan waqti alla waqtiga ay u baahdaan inay isticmaalaan waddooyinka u dhexeeya degmada marka
ciidamo ku tirsan booliska dowladda federaalka soomaaliya weliba howlgal ka sameyna qeybo kumid ee xaafado ku tirsan degmada boondheere ee gobolka banaadir xalay haana se u dadqaar lah kuu qobdi howlgalka ciidamada weliba sigaaran ku fuliyana xaafadaha andhexeeya isgoyska maana bilooyo ilaa iyo taalada daljirka dahasoon ee muqdisho ciidamadii dadka qaar jidadka surunjiyaay qaar wal wareysadaay qaar kiilo kushakiganoo horeelu hiraay saraakiisha ciidamada booliista weliba oo sheegn in ujeedka howlgalkaasi uu isxaaq ahay xaqiijowka caasimadda maadaama doorashaha ku dareerta dalka qaar kumid ee dadka ku nool xaafadda howlgalka ka sameeya weliba oo sheeganaa in ciidamada dadkii xaafadda qaar kumid ee yukshakiyan iyo hireen howlgalka ciidamada booliiska soomaaliya xalay oo ka sameyn xaafado ku tirsan degmadaas weliba ka eeday xilada xilla hamiinada qaar ee xaafadoogasay laha kormaha in dadka qaar dhaacalanka jaysaday al-shabaab welibaye sheegday in si nabadhaya kala wareegday deegaan ku tirsan degmada hobyo deegaankaas weliba laka magacaabay dheghaye oo kumid ee deegaanada hooska o degmadaas war laka daawacay barta al-shabaab weliba laka xaqiijay in deegaankaasay lakala wareegay ciidamada dowladda soomaaliya kureed markii oo faarujiyan al-shabaabna dagaalaan kala wareegay deegaankaas sidii xaqiijadii warkaa kubay al-shabaab waliba keday xilo toddobaadyadii lahaa dhaafi ee ciidamo ku tirsan dowladda oo kusugan koonfurta gobolka mudug iyo al-shabaab dagaal foolka foole meelisay ka dhamari oo sababay khasaare shargadiisan dowladda federaalka soomaaliya weliba welwel xoogan ku muujiday banaanbaxyada iyo rabshadaha ku dareera magaalooyin ku tirsan koonfur africa taasay oo saameyn xoog leh ku walatay ganacsatada soomaaliyeed ee waddankaas war-saxaafadeed hukubay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda soomaaliya weliba laga xaqiijay in dowladda soomaaliya eedian ku xuntaa in afar qof oo muwaadiniin soomaaliya rabshadooga saylinka dila dhibaatooyin kala dhalinjeysada muwaadiniinta sidoo kale dowladda soomaaliya weliba enka baaqday in iyo muujiyaasa dadaal xoogan oo keeda badbaadiyowka muwaadiniintaas weliba saaslamadeed muwaadiniinta inka baaqday intii oo galan feejignaan dheeraade maadaama dalka gali qalalaasi xoog badan koonfur africa weliba maalmoy lahadhaafi ku dareeray banaanbaxyo rabshada wadada kureed markii taageerayaasha madaxweynihii hore ee koonfur africa jorgi zuma iyo dalbada in madaxweynaha lahadhi haddii kalena iyo sii wada doonaan banaanbaxyada ku dhanka dowladda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan xamse saciid xamse weliba ku sheekayay arrimo usanfaladan oo uusan kasaadi wasaaradda markii la magacaabay wasaaraddaasi use-oon eedin dhalili hanaankii hore ee wasaaradda dhallinyarada ka shaqeeyasi wasiir xamse weliba is xaqiijiyay in markii la magacaabay wasaaradda dhallinyarada uswaaye xafiis usan shaqaseeda saaslamada us aragii shaqaalo dhowr sana fasax ka muqyin oo mashaar qaadaayan saaslamada wasiirka weliba xaqiijiyay in shaqaalahaasi reetahn iska dhagi haddii wasaaraddii ada wasaaradda shaqeeya hayd oo xafiis leh wasaaraddan dhallinyarada iyo isboortiga waxaa leedaha bortofolio aada u weyn marba inaan dadka igu horreeyeen aniga meesha markaan imaanaya hadda waxaad ka hadlinaysaa miisaaniyad wasaaradda xafiis ay ku shaqaysa mahaysan wasaaradda aan xafiis lahayn habeenkii lagu wareejiyey dadaan weydiiyey war waxaan wasaaradda inta xarunteeda ee xarun malaa layidhi ee intay ku shiraan hotel mise guriga ku shiraanaa layidhi waxyaabo khaldaadkaan ka hadlayaa meesha bajedka marka bajedka naftiisa wuxuu u baahan yahan muddo in la qorsheeyo sida raadiyo oo la codsado marka meens waqti baanba loo helin wasaarad oo guri ku shirayso ama wasaarad maxaa la yidhaahdaa oo aan xafiis hoyle mar hotel ku jira iyo shaqaalihii waxaan ugu tagay wasaarad sanad iyo bar laba sano oo shaqaalihii fasax ku jiraan oo mushaar iska qaadaan guryahooda iska joogaan marka markaan imid waxaan horta saddex bilood wuxuu iga qaatay wasaaraddu inaan isku keeno waxay noqotay inaan xafiisa u raadiyo meel aan dejiyo shaqaalihii ay soo noqdaan shaqooyinkooda ay bilaabaan marka wasaarad aan laga shaqayn maxaad fiilin kartaa adiga marka qorshihii wuu jira qorshihii waxaa samayn kartaa marka adiga wasaaradda oo dhisan lagu dhiibo aad ogtaa meesha oo khaldaadka wasaaraddii waxay noqotay from scratch inaan ka bilaabno hadda alxamdulilah wasaaradda waa iska socod baradeeda hadda waaba socotaa alxamdulilah wasaaradda shaqaynayso oo shaqaaleeda suwixii soo shaqa tagaa maalmaha dhismaa ka socdo marka qorshaha ugu muhiimsan aniga waa in horta bajet fiican la helaa meelaan bajet lahayn shaqaalaha keliya wasaaradda waxaa lixdan iyo afar waa inaan taargetka aan gaarsiina ilaa wasaaradaha kale
xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiin weliba ku qeybgelanaa dood ku saabsan aytay doorashooyinka dalkaha ka wajahan madalaas weliba lagu qabaday caasimada soomaaliya ee muqdisho dadka u qeybgala hadalladii walibaan dhiyaana sudon
si caqabadaha imaan kara ama iyo kuwa jiraba xalkooda bulshada looga keeno taas ayay tahay midda ugu muhiimsan ee aan barnaamijkan u samaynayno waa marka kale waxaa weeyaan maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta naftirkooda su-aalo su-aalo fara badan ay u baahan yihiin bulshada inay weydiiyaan oo aynan helaynin marka waxaan aynan ishelaynin sidaa daraaddeed marka waxaan ugu talagalnay inaan meesha ka saarno ama meesha aan ka bixino gaabkaas marka c r g d waxay ugu talagashay doodahan iyo kuwa la midka ay imaan doona iyo kuwii hore aan usoo qabanayba in laga annagoo xoogga saarayno mowduucyada muhiimka ah talagalay inay soo baxaan xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedyada ayaa deegaano badan oo ka mid ah maamulada ama degmooyinka loo astay inay doorashada ka dhacday koo iyo tobanka ayaa qaarkood dagaal laga socda oo weerar shabaab ay ku soo qaadeen cadowgu sidoo kale waxaa jira magaalooyinka qaar lix kilomitr iyo siddeed kilomitr wuxu jira ay u jiraan oo ayaga ruuxooda cadowgu ay kulaalayaan xilna la yska saari maayo inta la isku sheegaa lama lahan war deegaanadan ama doorashadii ha laga wareejiyo ama aan iskugu tagno sidii cadowgan la iskaga fogeyn lahaa doorashana ay uga dhici leh arrinta amniga markaan waxaan aaminsanahay sida loo sahlanayo inay runtii ka baaxad weyntoo ka adag tahay istrajarkii ama haykalkii waa la sameeyey laakiin dhaqangelintiisii iyo sikurgaraynta ama sugidda amniga deegaanadaas doorashadu ka dhacayso ani waxaan aaminsanaha weli wax badan ayaa ka dhif dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa mas-uulka in la kala qaybiyo si doorash loo boobo konton iyo todobada kursi ugu horeyn sidaa uu sheegay laba kun lix iyo tobankii anigu wasiir baan ahaa waxaanu lahayn system dowladdu noo samaysay ayaanu lahayn sidaa uu sheegay oo doorashada waqooyi ka mas-uula sababtoo doorashada waqooyi calaamado gaara bay leedahay oo ay ka mid tahay number one inaanay ka dhacaynin goob ka mida deegaanka xildhibaanadu metelayaan kama dhacayso number two ma leh maamul la og yahay sida maamul goboleedyada oo kale oo mas-uulka ah laakiin dhaqan baanu lahaan jirnay dhaqankaasoo ah hadba qofkii noogu sarreeya ayaa ayaa noo go-aamin jiray ayaa noo go-aamin jiray oo hoggaan noo ahaan jiray dowladdu laba arrimood bay diiday oo maamul goboleedyada qaarkood badankoodu kula safan yihiin oo ah ta koowaad inaanaan madashii ka qaybgelin lagaga tashanayay doorashooyinka soomaaliya annagoo metelna boqolkiiba soddon ka badan populationka iyo qadiyadda aad ogtihiin ee midnimada soomaaliya oo halkan aan dhihi karo lagama rabo madaxda daca shacabka soomaaliyeed wuu rabaa inuu midoobo
waa hagaag dhegeystayaal weli warkiyaala dareertan dhinaga kalena xil dhinaga kalena wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka soomaaliya khadiija maxamed diiriye weliba ay ku jawaabtay hadalkii hukubay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya xamse saciid xamse wasiiradda oo qoraalkooda hadhigtay bartiya facebook weliba ay artay wasiir xildhibaan xamse saciid xusuusay haddii aad xislata aboowe iyadoo qoraalkaasay sii dabadareera iyo weliba wasiiradda iyo haraaciday khudbad iyo jeedadii markii xilka ku rijaasi wasiirka wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ee xilkaasay wasiirnimo weliba la kala war iyo iyo weliba wasiiradda kala wareegay taariikhda markii hayti octoobar ee sanadkun ee sanadkii lamaada kun iyo labaatanka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland weliba oo xaqiijana in golaha uusa yahay ad dastuuriya oo madax banaan waana leh horhoosaad ka shaqeeyo golaha iyo war-saxaafadeed qoraaliha ku saari waanan jawaabi xildhibaan axmed cabdiraxmaan jaamac kulu weliba iyo faahfaahin kubiyana habraacyadii og maren walkubedela walkubedelooka heerhoosaadka golaha war-saxaafadeedka kubay baarlamaanka puntland weliba laga xaqiijay in heerhoosaadka dhowaan walakubedela uusan hayna koo shaqsi gaaran danaanayo baarlamaanka puntland weliba sidoo kale beeniyey inta injeerna musharax iyo leeyin golaha wakiilada baarlamaankaas oo mar kale lah doordo miilo warkaasi dhegeystayaal sinkukooyaha iraabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dagaalyahanada fallaagada taalibaan weliba la sheegay in askar diiras labaatan lama askari oo kumaandoose iyo hanis dhiibeen higsho islamarkaana iyo kutoogdan degmada dowlad albaad oo ku tirsan gobolka faybab ee waqooyiga dalkaas telefishinka lka magacaabo c n n ee maraykanka weliba xaqiijay in kumaandooskaasay iyo isdhiibeen kureena dagaalyahanada taalibaan oo ku tirsan iyo kutowdan xuduuda afghanistan iyo la wadaagasa dalka turkmanistan telefishinka c n n weliba tilmaamay in dhowr muuqaalo oo fiideyowe baariyaal iyo xaqiijeen oo ay heshiiska dadkaasi la dhammaay saraakiisha ururka bishacaas ee afghanistan weliba ayoon xaqiijana in la heli xogta meydadka kumaandooskaasay la laay dhinaga kale saraakiisha ururka taalibaan weliba oo beeniyeen antio dilan askar dhinakiishu hanis dhiibtay islamarkaana weliba oo tilmaameena in dowladda afghanistan iyo baahidi muuqaalada beeg abuurkee oo la fadaayay in ciidamada ku tirsan dowladda hanis kariimna ururka taalibaan afhayeenka taalibaan weliba us xuseyn weli iyo hayan labaatan afar askari oo ku tirsan kubaadooskaasay oo hanis dhiibeen hadduna ku sugneen gobolka fairbab faahfaahin kale mukubiin afhayeenka ku saabsan shakhsiyaadkaas iyo gacanta ka hayaan qof dhali qofan dhaladi wadanka shiidhaha yaa heli kuriishay oo muddo labaati afar sano ku boqonaya kureed marki ariishay oo yaarlanka afdow wadi gurishay aaw ku dhali kureykaas waliba walibas waliba uu safaray in ku badan nus nus milyan oo kilomitre us oon raadiyay ariishay oo laka magacaabo go waliba kureykaasay ee markii la xadaay jaray laba sana iyo shan bilood waliba afduwda koox burcade waliba ka afduwdana afaafka hore oo gurisha oo kiyaalay gobolka shandooqe kureeda ariikaas markii la xadaay waliba hay kuri baashalaay kooxdaas iyo afduubati ariikii muddo labaatan afar sana walwaysanaay afduubayaasha waliba ariikaas kagadana dad kale oo ku nool waqooyiga dalkaas sanado badan kureed booliska iyo waliba xaqii jara axdi in baaritaanka d n a xaqiijow in macalin rooga dalka shiinaha gaar ahaan bartamaha gobolka henown useye aawshay markii dambe ariikii iyo haraadii aawshay kureedna meelaas ka helaan sanado lahadhaafi ariikaas waliba caawi jaray ee todob waliba usacaabi todoba qoys kale oo haayeen dad eheladii ku boqonaayeen waliba markaasay sahelay in eheladii iyo qoysaskaasi kulubaan ariika waliba usla hadlay warbaahinta usoona xaqiijiyay tuus eedan ka faraxsanya in aawkii isu dhali mar kale la kuluma dadkii laku tuhumahayay in falkaasay gacanta ku jeysda iyo booliiska gacantaha ka dhikeen faahfaahin kale mukubiina orantaas ku saabsan baliiska warkii dhegaystayaaliisa kula dareerteen radio baydhabo tanay kaga turan kulmaana war ku war labada ammaana allah